وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني وأحبابي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kelmadeenan caawa ama mawduucan aynu ka hadlayno waxa weeye runtii mawduuc aada u muhiima dadka muslimiintuna waa midhka ay tabayaan maanta baynu odhan karnaa in nasrigii ay ka heli lahaayeen cadowga uu aada u yar yahay tamkiintii iyo awooddii ay ku lahaayeen dhulkana aanay badnayn sidaa daraaddeed su-aalay dadku isweydiinayaan maadaamay dadku yihiin dad mu'miniina islaamkii haysta kitaabkii qur-aanka ahaa iyadu sunnadii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ehel u ah maxay talow nasrigii iyo tamkiintii waayeen mawduucu dee mualafaad buu leeyahay badan baa laga alifay waa mawduuc ballaarhan waxyaabaha su-aaluhu ay ka iman karaan waxaa kamid ah dadka muslimiinta ahi way haysteen markii hore tamkiin iyo awood maxay ku waayeen maxaase ka hor jooga maxaase sabab ugu noqon kara sidai ay u heli lahaayeen awooddaas marka kanaynu caawa ka waramaynaa su-aalaha jawaabahooda waa mid kamid ahun kuwa kuwa kale haddii aynu wax yar ka tilmaanana waa si kooban waxaynu uga hadalnaa insha allah marka hore nasri waa fahmaynaa oo waa guul ilaahay uu siiyo dadka bani aadamka ah ama siiba awliyadiisa iyo mu'miniinta laakiin tamkiintu maxay noqonaysaa iyadu tamkiintu waa hogaaminta iyo awoodda caalamkan iyo dhulkan aynu ku nool nahay oo la helo wey tamkiinta ama awooddaas dadka gaaladuna way helaan dadka muslimiintuna way helaan laakiin way kala duwan tahay oo sida culimaduba ay u qaybiyaan waxaa la yidhahdaa tamkiinu istidraaj wa tamkiin rida awoodda ilaahay uu siiyo nimanka gaalada ah iyo dadka aan isaga rumaysnayn waxaa la yidhaha tamkiin listidraaj waa mid lagu lugoynayo oo wuxuu ay usii kordhinaysaa xadgudubkoodii iyo kibirkoodii waa nooc lugoyna taas tamkiinta ilaahay uu siiyo mu'miniinta iyo awliyadiisana tusamaa tamkiin arida waxaa la yidhaahdaa tamkiin rida macnaa ilaahay baa uga raalliya waa awood ilaahay uu siiyey oo raalli uga yahay labadaa qaybood bay noqotaa marka hore taariikhda dadka muslimiinta haddii aynu noqono ummadda nebiga caleyhi salaatu wasalaam waxaynu arkaynaa taariikhdeedu inay saddex fakro ama saddex marxaladood inay maraysay marxaladda hore waa marxaladii lagu jiray alquruun alfudla ama saddexdii qarniya fadliga badnaa waa fatratu tadbiiq alfaa'iq lilislaam wamaa saaxabaha min cizin watamkiin waa waktigii islaamka sida quruxda badan ee wanaagsan ee dhabta a loogu camal falayay waana kaa nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam diinta sida dhamayska tiran dadkaa u haystaa inay yihiin quruuntao dhan kuwa ugu fadliga badan fatrada labaad waxay ahayd fatratu tatbiiq alcaadi lilislaam waa wakti ay dadka muslimiinta ahay islaamka ku camal falayeen habay iska jiro khalal iyo nooc inxiraafaad ah iyo xoogaa xadgudub yahay habay iska jireen fatrada saddexaad oo de waa intaasina fadrada labaadna waxa wey intii dawladda islaamka ay u dhisnayd dadka muslimiinta ah ee meeluu looga talinayay kol way kala tegayeen haddana way isku soo ururayeen waa intii aan khilaafadoodii la ridin qarni iyo barhkan ama qarnigan u dambeeyey intii aan khilaafadoodii iyo hogaamintoodii iyo dawladdii dadka muslimiinta ay lahaayeen intii aan caalamka isticmaalku ka burburinin fatradaana waxaa la yidhaahdaa fatradii ay dadka muslimiintu islaamkooda haysteen si caadiya oo aan sidii hore gaadhayn fatrada saddexaad waa fatrat linxitaab watazaayud lbucdi can xaqiiqati lislaam waqilat alciza waa waktigii isticmaalku dadka muslimiinta helay ee hoosudhacu uu ku yimid isla markaana uu ka fogeeyo fahamkii xaqiiqada islaamka waa fatrada uu yaraaday cisigoodii iyo tamkiintii iyo awooddii ay lahaayeen waxay cisiga ku helayeen islaamku ahaa markii laga durkiyey baa waxaa dhacday in dacsiga iyo tabardarada aynu arkayna ay timid maxaa haddaba keenay wax yaroo kooban haddii aynu ka tilmaano sababaha keenay in dadka muslimiinta ah cisigoodii iyo awooddii ay ku lahaayeen caalamkan ay hoos u dhacdo kuwanaynu tirin karnaa si kooban haddaynu u dulmarno inxiraafu kaiiri min muslimiina can ilfahmi saxiixi lilislaam waاnsiraafihim can idiini kacaqaa'id waacmaal ilaa alfaadin wamusalaxaat dadkii muslimiinta ahaa oo fahamkii ay ulahaayeen islaamka uu yaraaday ama leexday iyo inay diintii si dhabnima u qaataan uu ku soo hadhay uun erayo badan oo ay sheegaan iyo shahaado laga yaabo inaanay camal lahayn iyo caqiide aan islaam lagu dhaqmayn waxa labaad oo kamida waxyaabaha tamkiintii iyo awoodda ay dadka muslimiintu maanta tabayaan ka lumiyey tafaruqu lmuslimiin waxtidaamu alkhilaafaati asiyaasiya walcasabiya wadiiniya fi sufuufi lmuslimiin alislaamiya dadka muslimiinta ah oo khilaafku uu ku batay oo googo-ay oo siyaasadii iyo qabiilkii iyo gobolaysigii ay la kala tegeen iyadoo ilaahayna uu u sheegay inuu ku jeclaanayo markastay ururaan ay midhaysan yihiin ina allaha yuxibu aladiina yuqaatiluuna fii sabiilihi sadfan kaanahum bunyaanun marsuus u adiga arkayo dee duwaylaad ayuu wuxuu u qaybiyey islaam islaamkii wuxuu uqaybiyey isticmaalku goosamo lagu tilmaami karo inay la mid yihiin marka adhiga uu dhex galo bahalka dilaaga ah ee la idhaahdo weeruhu goosamuu ka dhigaa in badhan buu u eriyaa baalkaa habeenkii laayo adhiga tarab tarabka u laayaa mar hadduu dhex dhigto oo u dhex carara in yariba meel bay u carartaa marka goosamay noqdeen dadkii muslimiinta ahaa qoloba qolada kale ee ka agdhow ay col yihiin waxaa saddexaad oo kamida tamkiintii iyo awooddii waxyaabahay dadka muslimiinta uga tagtay imaanu kitaab illahi tacaala wa sunati rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam waalkhuruuji can lislaami fi nidaami alxayaa kitaabka iyo sunnaha ayay ummaddu ku kor noqotay labadiibay ka durkeen dad inay nidaam ahaan nidaam nololeed u qaataan ba ay ka durkeen markaasaa kitaabkiina nafsi uu ku dilay iyo sunnihii guryaha iyo masaajidada xafiisyadii iyo sharkadihii iyo maamulkiina wax kale ayaa lagu hayaa waxaa kamid a waxyaabaha tamkiintan ka tagsiiya dadka muslimiinta ah dacfu alqiyaadati alislaamiya waistiqlaalu riyaasa litaxqiiqi alhawaa'i walmasaalix alshaksiya baciidan can masaalix alislaami walmuslimiin hogaamintii oo daciifso tabardaraas hogaaminta islaamku waxa ay ku horumari lahayd diin buu ahaa dadna ay kaga horeeyeen waana kii cumar uu lahaa radia allahu canhu waa kii lahaa waxaanu anagu nahay dad muslimiina dadka muslimiinta haddaanu nahay dad ilahay islaamka uu ku kor yeelay baanu markasta oo cisiga iyo sharafta aanu ka raadino meelaan islaamka ahayna ilahay baanu duleeyay taariikhda tijaabadeedu saasay noqotay qiyaadadii iyo hogaamintii way daciiftay goosamadii yaryaraa ee dawladaha yaryar uqaybsamee xuduudda isticmaalku u dhex dhigay mid kamidii waxa uu noqday miduu hadli kari waayo intii kale mid walba halkiisa lagu aamusiyo laydha adigu waxa aad matashaa dawlad eblaayo waxba kaama khuseeyaan kuwa jaarkaa leh xad baad leedihiin kala qolaad tihiin kala jinsiyad baad tihiin wax kaa khuseeyaa ma jiro uma hadli karti nin waliba halkiisu ku daciif dabeetana nin walba waxa uu ku xisaabtay uuntiisa gaarka ah ee islaamka caam ahaan halkii lagu xisaabtami laha waxaa shanaadoo kamida waxyaabaha dilay awoodda maanta dadka muslimiinta ah ay tegayaan ee cadowgu kala wareegay mawtu ruuxi ljihaad wa adawaati jihaadka oo asbaabtana aynu ku xusi doono ruuxdii uu lahaa iyo dareenkii wanaagsanaa ee dadka muslimiinta ah ay u lahaayeen iska celinta cadowga ee jihaadka la odhan jiray iyo agabkii loo diyaarsan lahaa iyo ku talagalkiisii inuu meesha ka baxay oo mar kasta oo midnibadoodu ay sii lunto awooddaasina way sii lumaysa leexleex badan ha iska jiro boqortooyooyinkii muslimiinta u talinaya ha ahaadeen suu tasaruf kuwa uu maaragtay iska jiray haddana awooddooda ay jihaadka ulahaayeen waxayd mid sarraysa dawla alcuthmaaniya ama khalaafadii ugu dambeysay waxaa la tilmaamaa inay asaatiinta ama maraakiibta badda ee dawladaasi ah ilaa laba kuloo markab baa lagu tilmaamaa dawladda qarni imika muddo laga joogo la riday ilaa laba kunoo markab baa badda u taagnaa oo kolba meeshii loo baahdo ruuxii u dhaqaajinayay waa waxaanu isticmaalka dawladii isticmaalka waktiga aanay haysanin baa imikaanay taagnaynba marka jihaadka iyo agabkii loo diyaarsanayeyna meeshuu ka baxay oo waxay isku qanciyeen inaanay iska celin karayn dadkaa kale waxyaabaha daciifiye waxaa kamida dadkii muslimiinta ahaa takhali lumati lislaamiyati can alqiyaamati birisaalatiha xaqa alqiyam min alamri bilmacruufi wanahyi can lmunkar wadacwati ila allahi tacaala waajibkii ummaddu ay lahayd tujaaha risaala amaanadan inay qaadaan madaxdooda iyo raciyadooda culimadooda waajibkaasi isaguna waa laga baxay dacwadiibaa iska yaraatay sharkiibaa faafay cunsur bay taasina ahayd waxyaabaha keenay in tamkiintii iyo awooddii dadka muslimiinta ay ka lunto waxaa kamid ah ihmaal alculuum annaafica alculuum annaafica walishtigaali bifalsafaat caqiima iyadoo dadkii ay ku mashquuleen wixii horumarka adduunyo keeni lahaa bay ka mashquuleen cilm alfalsafa iyo hadal iyo qoraal aan faa'iido lahayn xaggii baa loo kacay ama sida aynu arkaynay dhismayaasha iyo wax badan oo dadka horumar u kordhinaya halka cadowga oo horumarka dhaqaale iyo mid cilmi iyo mid ijtihaad iyo dadaal uu samaynayo waxaa sababaha kamida intishaar aladwa alkhuluqiyati walijtimaaciya cudurada bulshada ku dhaca xagga akhlaaqda iyo dhinaca bulshada iyo isaysadkeeda kiibaa batay dadkuna waxa ay u ordaan waxa uu noqday waxaan horumar u kordhinayn kharashka u badani gaalada waxa ay ku bixiyaan horumarkooda adduunyada cilmiga ay gaadhayaan iyo technologyga waxaa la yidhaahdo halka dadka muslimiinta kharashka u badane ka baxayaana uu noqday waxay cunaan oo loo soo waarido iyo guri iyo gaari iyo cimaarado qurux badan oo la isugu tarsamo iyadoona warshadana jirin horumar kale oo casriga oo ay gaadhayaana aanay jirin cid kale ay ku tiirsan yihin sababaha waxaa kamid ah tasaducu binaai alfardi lmuslim waalbayt lmuslim waalmujtamac lmuslim waxaa filqamay ama aan dhismin qofkii muslimka ahaa gurigii muslimka ahaa iyo mujtamacii muslimka ahaa waa intii uu dhisay nabigu caleyhi salaatu wasalaam intii uu maka saddex iyo tobanka sano kusoo barbaarinayay dawladii islaamkaee madiinana uu ku asaasay kiibaa burburtay haddaynu taa kasoo gudubno waxaynu u geli lahayn kelmada mawduuca aynu ka odhanaynay oo ah asbaabu tamkiin tamkiintaa way lahaayeen iyo awooddaa dadka muslimiinta iyo waa loobiya oo taariikhda caalamka muddo kooban waktigii nabiga iyo khulafada caleyhi salaatu wasalaam ayay dhinaca kale u dhigeenoo taa waa la ogsoonya gaal iyo islaamba uu ka markhaati furay sababaha ay kaga tagtay awooddaasina si yaroo kooban u dul marnay maxay igu soo noqon kartaabaa muhiima ilaa sababo lix ah ama toddoba aan idhaahdo ayaynu inta waktigu inooga saamaxa insha allahu wax ka odhan doonaan asbaabta tamkiinta iyo awoodda dadka muslimiinta ahi ay ku heli karaan waxaynu ugu horreysiinaynaa aliimaanu billahi tacaala inay ilaahay rumeeyaan rumayn dhaba waxaa laga yaabaa dadku inay idhaahdaan marka la idhaha asbaabu tamkiin awood sida ay ku heli karaan awood maadiya laga fikiro awood maadiyahoo hub iyo horumar kale oo dayax gacmeed iyo warshado iyo intaa qofka ay kusoo degdegto taa horraysiin mayno taasi waa shay taabic oo soo raaca waxa asalka ahi waa alquwa almacnawiya la alquwa almaadiya awoodan muuqatee la taabanaya maaha laakiin waa awooda dhismaha shaksiga iyo ummadda oo la helo kaa weeye tatamkiinta iyo awoodda ay ku helayaan dadka muslimiinta ahi taasaanaynu horraysiinaynaa nusuustao horraysiisa awgeed in ilaahay la rumeeyo baa ugu horeysa asbaabta ah iimaankuna isku mid maaha waa aladi yuafir fi takyiiri nufuus waa iimaan bedeli karaya nafta macnaha inay naftaasi dhisanto oo ay hagaagto oo ay taabagal noqoto iimaankeedu waa iimaankaa weykaynu ujeednaa sida bacd culamaa ay tilmaamaan la liimaan aldariif walaa iimaan qaacid fi qawqaca laa yaqwa cala muwaajahati alwaaqici walaxdaaf walaa yufakir fi muwaajahati tayaaraat iimaan indhala maaha ka aynu sheegayna iimaan hangabsanaya oo indhala ma aha laakiin waa iimaan indhaqaba ka la sheegaya iimaan gidaar lala fadhiya maaha laakiin waa iimaan midhalahoo dhaqdhaqaaq leh iimaan oo dham inaanu waxba anfacayn bay tilmaamaysaa nusuusta qur-aan iyo xadiidba dadka iimaankoodu midna inuu xadgudub leeyahay midna gaboodsan leeyahay idan markaa iimaan miyir qabo oo indhaqabo loo baahan yahay ba ay tilmaamaysaa nusuus fi awali suurati lbaqara ayaa ilaahay waxau ihi wamin annaasi man yaquul aamana billahi wa bilyawmi alaakhir wama hum bimuminiin yukhadicuuna allaha waladiina aamanuu wama yakdacuuna ila anfusahum wama yashcuruun aayaddaa ilaahay waxa uu ku tilmaamay inay jiraan dad odhanaya ilaahay baanu rumaynay iyo akhiro markaasaa ilaahay uu ka deerifeeyey iimaankaasa wuxuu i wama khiyaameynayaan iyo dadka mu'miniinta ah waa khiyaamaan iyaga weydaananaya waa iimaankii munaafiqa iimaan in dhabeelay wey waxaa kaloo nabigu uu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam iimaan xadgudub uu ku jiraa inuu jiro in la iska ilaaliyaana ay wanaagsan tahay waa imaan lkhawaarij niman khawaarij la idhaahdo oo waktigii cali soo baxay oo dee aad garana soo caliwlaayay kuwaasuu kasii degaya nabigu caleyhi salaatu wasalaam waa xadiidkii saxiixa ahaa ee bukhaari iyo muslimba ku sugnaa wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam isagoo iimaanka noocana ka digaya iyo aragtida ama fahamka noocana ee munxarifka ah sayakruju qawmun fi akhiri zamaan xudasaau lasmaani sufahaau laxlaam yaquluuna min qawli khayri lbariya yaqra'uuna alqur'aan laa yujaawizu iimaanuhum xanaajirahum yamruquuna min addiini kama yamruqu sahmu min alramya fainamaa laqiitumuuhum faqtuluuhum faina fii qatlihim ajraa liman qatlahum cinda allahi ywma alqiyaama xadiidkaasoo muttafaqu calayh iimaanka noocana ayaa uu ka digayaa waxa uu leeyahay waxa soo baxaya akhir zamaanka culimada waxay u badan yihiin inay ahaayeen nimankii khawaarijta ee cali ibn abi aalib radia allahu canhu uu u dirayay cabdillahi ibn cabaas in badan ay kasoo hagaagtay ay kasoo badkeeneen xalaashaday dadka muslimiinta dhiigooda iyo maatidooda wixii soo hagaagi waaye soo badkeeni waayena dee nifaan loo qaade lala dagaalamay qolaa soo bixi doonta buui akhiru zamaanka da-doodu ay yar tahay caqligooduna uu liito waxaanay ku dhawaaqayaan hadalkii nabiga iyo sunadii calayhi salaatu wasalaam qur-aankii waa akriyaya laakiin uma dhaafayo qur-aanku kalxamaha qur-aanku kalxamaha uma dhaafayo ma daadegayo faham baan jirin fahamkii saxiixa ahaa ayaan jirin diintana waxay uga dhexmaa uga dhexbaxayaan sida xabadda ama laabku meesha lagu rido uga dhexbaxo kuma qaboogayaan kumana degayaan mana calfanayaan meel kasta oo kula kulantaa nimanka allaaya dilkooda ajri baa ku sugan ilahay agtiisa ajri buu helayaa qofku maalinka qiyaamaha marka la yimaado dadka qaarkood way ka been sheegaan xadiidka oo dhalinyarada mujtahidiinta ee dadaalaya muxamiriinta ah ee diinta fahamsane ducaata bay usoo qaataan alkhuraafiyuun laakiin nimankaa uu nebigu ka waramayaa waxa ay ahaayeen niman tegay isla markaana uu dee cali lahaa waa kii nebigu calaamadooda sii sheegay oo ninka ka madaxda ah waa nin gacan la gacantiisu buro ay leedahay buro naaska dumarka oo kale ah caaradiisuna markaa ay sii leedahay tima dhaadheer shucayra tawiila tima dhaadheer ay sii leedahay bal hala baado waa la baado horaa loo waayey mee hala baada bu hadalka nebigu waa run waa la helayaa mar dambe ayaa dadkii dhintay hoostooda laga helay ninkaa isaga ah marka nimanka uu nas kasii waramaya waa ka inkasta oo dee qofku haddii uu fahamkii leexdo oo quluwigaa iyo xadgudubkaasi uu yimaado dee raadkooda uu mari karo qof iimaanka waxaynu ugu horeysiinay dadka muslimiinta awoodda ugu mudakarsana ugu miisaan ugu miisaan badan cadow kaga adkaan karaan shaydaan kaga adkaan karaan waxaynu ugu soo horeysiinay waxa weeye iimaanku waa shayga nafta bani aadamka ah ugu mudane ugu mudakarsana bedeli karaa nafta bani aadamka waxa ugu mudan ee tujaaha alislaax dhinaca wanaagsan iyo dhinaca fiican u hagaajin awoodna siin karaa waa iimaanka degdegiisu wuu ka duwan yahay wax kasta oo dhan oo qofka bani aadamkaas u yimaado awood ciidan oo uu helo wax kasta oo qofku helo waxa uga miisaan badan oo uga awood badan iyadoo iimaan u helo nin maraykan ahoo kuwa khubaradooda ciidanka ah ayaa ninbaa waraysi la yeeshay oo waxa uu weydiiyey marar badan dawladda maraykanku iyaga oo awoodooda ciidan ay aada u badan tahay iyo horumar maxaa looga adkaadaa ama ciidamadooda loo ereriyadaa ninkaasi hadal kooban buuri waxa ui qalab baa jira ee quluub baan jirin buuri qalab ayay leeyihiin buuri laakiin quluub baanay lahayn macnaheedu taa waxa weeyaan qalab casriga horumar leh oo shucaxagayo wuu jiraa laakiin qalbi miyir qaba haddaanu tirin ama miisaamanin dee qalabka laftiisibaa laga albaqaya oo laga ordayaa la ilaa iimaankan isaga ah ee la doonayo dadka muslimiinta ahi inay ku degaan waa kaa weyi nafta bani aadamka bedelaya aynu tusaalayaal ka soo qaadano bal iimaanku qofka bani aadamka ah sida dhaqsaha ah ee uu bedelo ee uu ugu yeeli karo awood aanu qofku hore u lahayn wuxuu helayaa qof awood iyo adkaysi aanu hore u lahayn buu helaya kol hadduu helo iimaan raasikha oo degan oo miyir qaba bal yugayiru linsaana takyiiran taaman khalqan jadiida bayna cashiyati wa duxaaha waxaynu tusaale hore usoo qaadan karaynaa nimanka qur-aanku uu ka waramee sixirlayaasha ahaa ee ninkii fircoon la odhan jiray uu soo ururiyey nimankaa iyaga ah wuu isu keenay waxa uu doonayay awooddii uu ku dagaalami lahaa inay noqdaan nimankaa sixirlayaashahay iyaguna markii ay yimaadeen kaanat himmatuhum mashduudatan bilmaal hamigooda iyo fikirkooda iyo yidhi diiradoodu waxa ay ahayd maal bay ahayd qur-aanka cadeeyey waxay idhaahdeen markii ayse soo hortugeen fircoon iyagoo fara badan oo xarkahoodii iyo ulahoodii iyo gaadiidkoodii wato dagaalkii muuse usoo diyaargarooday waxay fircoon weydiiyeen hal su-aala waxay idhahdeen aina lanaa la ajran in kunaa naxnu lhaalibiin fii suurati shucaraa war qaxwo ma leenahay ayay idhahdeen adduun ma leenahay haddaanu muuse ka adkaano sida maanta loo idhaahdo haddaanu irhaabka ka adkaano maxaanu america ay leenahay irhaabka waanu raadin doonaa inay sidaanu ku raadini imisaanu leenahay ama dad badani ay u idhaahdaan kaarka dhacaya ee caatifad badan ay uleeyihiin qarbigu ee ay xiiseynayaan xaggeena kusoo eegi karaan waa kaarkaa isaga ah wallahi kaarkaan ciyaarna kaasaynu mucaawanana ku helaynaa agtooda muctaraf ladayhim aynu kaga noqonayna nimankani waxay leeyihin ina lanaa la ajran in kunaa naxnu qaalibiin war ninkaa waa iswaasahayna waa u bareedhaynaa waxaa adduun ma leenahay bay dhahen ajri ma leenahay kaasu fikirkooda ahaa bal kaanat aamaanuhum mucallaqatan bifircawn yididiilada ay u hayeen ay hayeene ugu weynina ma ahayn ilaahay ma ahayn islaam ma ahayn diin laakiin fircoon be shayga yoolka ugu dheer ee ay higsanayaan waxa uu ahaa goobtaa fagaaraha dag loo kala baxayo la diyaargaradayo kolkaysa soo taageen waxay idhaahdeen kalsooni darana ay ka muuqato bicizati fircawna inaa lanaxnu qaalibuun awooda fircoon baynu ku dhaarane waynu guulaysanayna wallahi waa adkaanaynaa bay idhahdeen fircoonka ay awoodiisa ku dhaaranayaanna waa ka iyaga awood bidaya ka iyaga soo uruursaday ee arrin mooday kaasay aamaashoodii iyo yididiiladoodii ku xidheen halkaasay taagnaayeen waa la isku bilaabay dabeetana waxoodii waa buray sixirkii uu buray sida qur-aanku uu caddeeyey iyadoo weliba sixir ay soo agaasimeen u ahaa fara badan saxaruu acyun annaasi wastarhabuuhum wajaa-uu bisixrin cadiim qur-aanku waa uu tilmaamay sixir weyn oo tafanun noocyo badan le inay soo dhigeen markii ay arkeen wixii inuu wax fashilan yahay waa kuwii mu'miniin nooday qur-aankaad ka akriyaysaa qisadooda waxaynu uga jeednaa macaankii iimaanka markii ay dhadhamiyeen nimankaas wadakhalat bashaashat liimaani fii quluubihim dhadhankiisi iyo qabowgiisiina uu qalbigooda gala iimaanka ayaa jawaab ka duwan wixii hore ee meesha lagu hayay bay fircoon u dhiibeen iyadoo weliba hanjabaada uu ku xeel dheelaaday oo uu gaadhsiiye meel aada iyo aada u fog oo weli waxaan idinku dhisi doonaa geetimireed fircawna bilawtaad qodimadeydii intoon soo qaato iyo masaabiirtii baan idinku taagayaa bui halkaasaan idinka daldalaya iyadoo tahdiid halkii ugu dambeeyey hanjabaad uu fircoon la shir yimid ayaa maxay yidhaahdeen waxay ku hadlayaan kelmad ka turjumaysa dadkan iimaanku inuu qalbigooda degay qanjahana joogo waxay idhahdeen lan nu'siraka calaa maa ja'ana min albayinaati waladii fadarana faqdi maa anta qaaf inamaa taqdi hadihi alxayaata adunya waxay idhahdeen lan nu'sirak kaama dooran doona bay idhaahdeen ilaahay iyo diintiisa inaanu ka tagnaanu fircoon ow adiga ku doorano lagama yaabo faqdi maa anta qaaf waxaad doonayso waxaad doonayso go-aami bay dad soo hindhis wey ruux alla waxa aada haysa ee balaayo ah ciriyo dhul adigu soo daabay idhahdeen markaasa isqancinaya waxay idhahdeen inalaa taqdi hadi alxayaata dunya soo halkan inta aada joogto waxma xukuntid adigu fircoon oo hadaad maalmaha aada halkan joogto go-aankooga soo halkan kuma ega miyuu aakhiro noo raacaya maya halkiibaa dabeetana waa fi suurati daha ibn cabaas radia allahu canhu sida dee suyuuti uu kitaabkiisa durarmansuura tafsiirka ah kusoo warinayo ama ha ahaato qiso uu meel kale kasoo naqilayo ama isaguba aragtidaa ha ka fahmo maqaalka ay bixiyeene miisaamane waxa uu leeyahay asbaxuu saxara waadxaw mu'miniin waamsaw shuhadaa nimankaasi waxa ay waabariisteen iyagoo sixirlayaala barqinku waxa uu galay waa waktigii dagaalku uu dhace iyaga oo muminiina gabalkuna waxa uu u dhacay iyaga oo shuhadaa macnaha taasaa iga muuqadanaysa buu leey ibna cabaas se laga warinaya waa caynkaas macnaha intaasay isu jirtaa sixirlayaal bay ku waabariisteen waktiga la isray dee wuxuu ahaa waktigii barqinka eh barqinkiina mu'miniin bay ahaayeen galabnimadiina waa la laayo shuhadaa bay noqdeen maxaa adkaysinka intan la eg iyo sabirkan iyo aamaashiyo yidiiladii bedelay geesinimadan keenay quuritaanay naftii iyo maalkii iyo wax walba quraan keenay waa imaanka waa adkaysi runtii aada iyo aada u cajo badan waxyaabaha aada u layaabka badan waxaa kamid ah aynu waktiyadan aragnaa filistiin bay maalin dhawe iska warramayeeno waxay dhahen dumarka isqarxiyey baryahan dambe saddexda sanadood ee u dambeeyey waa sideed hablood bay dhahen qaarkood baa waxaa la soo saarayaa iyaga oo intoo dhakada loogu xiday mado maro mado oo shuhadaa ulaksa ay ku qoran tahay inantii lasii gelbinayo sida arooska loo gelbiyo inantu waa inan daayar calafkeeda u daayar dabadeed waxay idhahdaan calafkeeda in la godgashay iyo calafkeediibaa sidana iyo calafkay ku celceliyaan macnaa inantu marka ay daayar waktigaa iyada oo maraysa ayaa dhakada loogu xidhayaa mara ay ku qoran tahay ciidamadii dagaalamaya magacooda dabeetana waa la sii daynayaa yuhuudday ku qarxay marka hadhowta jinaasadeeda lasoo qaadayo waxa dhacayso aniga laftigeeduga baan arkay macaa hooyada macaa dumarkii iyaga oo u mashxaranaya waa way dhimatay ilmeheedii waa googo-een haddana dadkan soo qaadaya ee aasaya waa u mashxaranaya arooskii aakhiray ku gelbinaya maxaa arrintan keenay ee iyada sidan u galay ee ummaddan sidan u gelaya waxa weeye runtii waa arrin aan ka suuroobaynin cid aan iimaan lahayn kaga suuroobi karayso ilaa iyo hadda qaraxyadii koob iyo tobankii bishii december ee sanadkii hore marka ay ugu hor waktigii ugu horeeya aanay waxba soo bixin macnaha cidda arrinkan ka dambaysa gaal iyo islaamba faallo dheer ayaa laga bixiyey yaa arrintani ka suuroobi karta yaa sidan samayn kara yaa caynka marka xagga xirfadda iyo farsamada iyo takdiidka cajiibka leh ee meeshaa laga sameeyey ee ka dhacay ee isku tubadhacay la eegana dadka qaarkood waxay odhanayaan waa yuhuud yuhuud baa waxaan samaysay oo maraykanka sidalo saa odhanaya marka la eego haddana intaasoo qof oo intaasoo diyaaradood meeshaa la galay oo naftoodii quurayna yuhuud kama suuroobayso ayaa la odhanayay yuhuud arrintaas horena ugamay dhicin arrinta noocan ee naftaa in la quurana waxaa leh un muslim labadaasaa muddo la isla doondoonaya ilaa dee qolyihii markaas ay qirteen oo ay soo baxeen calaamado waaweyn oo dee muujinaya waa astaamaha waaweyn bay runtii ahayde muujinaya arrintan haddii aynu usoo noqono taasi waxay ahayd taarikh almucaasire taariikhdii hore laba tusaaleynu soo qaadan doonaa oo dadkii muslimiinta ahaa iyo salafkani ay lahaayeen tusaalayaasha aad bay u badan yihiin laakiin inagoo waktiga ka faaidaysanayno laba tusaaleynu soo qaadan doonaa tusaale waxa weeye cumar ibn khadaab radia allahu canhu cumar ibn khadaab alkhaliifatu thaniya khaliifkii labaad ee muslimiinta alimaam alcaadil cumar intii aanu islaamin sida dee siirada lagu hayo nin aad adag buu ahaa la mari waayey in badanna nebiga iyo asxaabtu ay jeclaysteen ay u hanqal taageen inuu islaami lahaa cumar waayo wax badan buu dhaqaajin lahaa islaamka aad baa yaa yool buu ahaa la higsan jiray islaamnimada cumar aad baa loo xiisayn jiray nebiguna waaba tamaniyey in uu ilahay ku xoojiyo islaamka markii dabeedna hore loo fahmi waayey adadkaantiis axadulmuslimiina alqudaama muslimiintii markii hore islaamay mid kamidabaa wuxuu lahaa magaciisa oo isku kalaafeene wallahi law aslama ximaaru lkhaaabi maa aslama cumar bn khaaab hadduu islaamo xataa intoo la wada islaamo hadduu dameerka khaaabna islaamo cumarkaasi islaami maayo macnaha khaaab dee waa cumar aabihii cumar cidda kale o dhan ku xooran hadday islaamto oo xataa dameerkula islaamo cumar islaami maayo kuusashadu sida uu daaimu kaiir kusoo naqilaya albidaaya wanihaaya jidka labaad kuusashadu halkaasay ka taagneed cumar iyo qalafsanaantiisu markii haddaba ilaahay uu nuurka qalbigiisa geliyey cumar wax badan baa islaamka uu taray sida la ogsoon yahay muslimiinta uu madaxu noqday waxaa la og yahay maqaaladihiisii uu dhigayay iyo dareenkiisii iyo shucuurkiisii iyo geesinimadiisii iyo warwarkii uu qabay islaamka iyo ehelkiisa dad iyo duunyada iyo dalba waxaynu ka soo qaadan karnaa maqaalad qura waxa uu lahaa wallahi law casarat baklatun bishadri lciraaq lasu'iltu canha bayna yaday illah lima lam usawi laha ariiq wuu dhaaranaya cumaro waxa uu leeyahy baqashaa la fuulo baaasha baqashan la fuulaya sida faraska oo kale gaadiidka hadday ku turunturoonto ciraaq ciraaq oo ka fog xijaaj oo ka fog xaruntii muslimiinta oo waktigiisii dee cusbayd oo meel la xoreeya oo aan weli la hagaajin jidadkii halkaa hadii baqasha la fuulaa ku turunturoonto ba yidhaha ayuu leeyahy cumar hadday halkaa baqashaas ku turunturoonto waxaa la iweydiin doonaa maalinta qiyaamaha cumarow maxaad ugu hagaajin weyday wadada waa dadkii iska daa duunyo kale iska daa dal kale iska daa halkaasu cumar gaadsiisan yahay maxaa bedele ilaa heerkan waday waa inaanka takiirkaas misaalka labaad ama tusaalayaashu way badan yihiin waxaynu soo qaadan karaynaa tusaalihii geesiyadii umma shuhadaa alkhansa maanta la odhan jiro waktigii cumar joogtay waxay ka qayb gashay dagaalo badan bay ka qayb gashay laakiin dagaalada waxaa kamid ahaa xarbu lqaadisiya dagaalkii la odhan jiro qaadisiya waa meel asar goobtaa waxaa ku guulaystay dadka muslimiinta iyadoo uu hogaaminayo alqaaid alcaiim sacd bn abi waqaas qisada waxaad ka akrin karaysa albidaaya wanihaaya ibn katiir jidka afraad islaantaasi dadkii xaadiray qaadisiya ayay kamid ahay waxay iyaguna kamid ahaa dadkii dagaalka xaadiray afar inan oo inamadeedii barbaarta ahaa kamid ah waa waktiga had iyo jeer inan timacad la idhaahdee loo hanwen yahay qof ee uu yahay qof mudakarahoo taabagal ah oo midhihii laga sugayay la rajaynayay waalidkuu rajaynayay islaantaasi iyo inamadeeda shir jaraaidka habeenkii dhex maray waano badanna way geysatay dood badanna waxaa laga galay dagaalka aroorta dhacaya guulaabo aada u badan ayay ku samaysay inamadeeda oo uu samayn lahaa uu ninka ciidanka hogaaminaya jarankii colkiisa guulaabada uu ku sameeyo ayay islaantani inamadeeda ku samaynaysa aad bay utawicyo badan bay ku samaysay aroorta saasay noqonaysaa gaaliyo islaam baa la isu hayaa iska xejiya haba ciisina waxay kusoo gebagabaysay waclamuu ana addaara albaaqiyata khayru min addaari lfaniya yaqulu llahu caza wajal ya ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasaabiruu waraabituu waataquu llaha lacalakum tuflixuun maqaaladeedi bay intaa kusoo gebagabaysay hoyo waxaa ogaataan halkan inay tahay addaar alfaniya meeshii dhammaanaysay safarkii socdaalka lagu marayay halkaa u socotaana waxa weeye addaar albaaqiya meeshii lagu waanayay ilaahayna wuxuu yihi dadka mu'miniintaha intuu u yeedhay dadka mu'miniintaha o sabra cadowgana la sabirtaba difaacana adkaysta ilaahayna ka cabsada si aa u horumartaa intaasay ugu soo gebagabaysay sidii baa subaxii lagu dagaalgalay warka ugu xigay waxa uu ahaa markii la isa soo urursaday kadib in loo sheegay afar jeer iyo dambe inay shahideen oon midinaba soo harinba halkii sida islaamaha kale ay ka barooran lahayd ama baaya iyo kii buurta ahaaba ay weynaartay iyaa sidan yeeli wixii faraha badnaa ay islaamuhu daldali jireen iyadoo weliba dee la ogsoon yahay qofku marka uu isagoo caafimaad qaba kaa dhinto ama dagaal uu ku dhintay iyo markuu soo xanuunsada ee aad ka sabirtay aad ka quusataa inaana isku mid ahayn xagga dareenka dadka caadigaa afartiiba markuubaa loo sheego waxa la afartaasi way ka socdeen may argagixin wax kale may odhanine maqaaladay tiri iyadana aynu kusoo gabagabayn karno alxamdu lilahi aladii sharafanii biistishhaadihim waarju allaha an yajcalanii bihim an yajmacanii bihim fii mustaqari raxmati ilahay baa mahadnay aniga sharaf iga dhigay inay shahiideen waa uma shuhadaa la ii bixinayo waxaanaan ilaahay ka rajaynayaa inuu nagu kulmiyo jannadiisa intaasay kusoo ururi waxaynu runtii taa ku tilmaami karnaa in ay tahay qarada iimaanka oo qofkan dibadda uga soo baxay iyo geesinimada maanta loo baahan yahay oo dadkaasi nabaadij iyo tusaalayaal ay ku yihiin aydan aliimaanu ahamu shuruudi tamkiini walciza shuruudaha qur-aanku uu u xidhay in ummadani ay hesho awoodda ay maanta baadi doonayso iyo sharafta ay baadi doonayso waxyaabaha ugu muhiimsan waxa uu qur-aanku ka dhigay aliimaan haddaad qur-aanka fiirfiiriso shardigaasi inuu asaasiyay oo aan la soo weydaaran karin ayaa dareemaysa malaynu saddexdan aayadoodun ka soo qaadano qaala allahu tacaala fi suurati ali cimraan walaa tahinuu walaa taxzanuu waantum laclawna in kuntum mu'miniin laba labadaa nahi baa ilahay israaciyey walaa tahinuu wahanku waa cudurka dadka ku dhaca waa cudur khatiirahoo dilaaya oo dadka mariiqa ka siiba waa cudurka aynu maanta dareemayno runtii in badan inuu dadkii ku dhacay oo ah xagga dunyada inay atakaalub cala dunya ilahay baa ihi walaa tahinuu ha tamar daraanina walaa taxzanuu ha murugoonina wa antum laclawna idinkaa sarrayn badan in kuntum mu'miniin haddii qaydkaala idinka helo haddii qaydkaasi yimaado ilaahay wuxuu leeyahy anna waxaan idiin ballan qaadayaa inaan wahano idinku dhicin murugo iyo walaacno idinku dhicin ragna kuwa ugu sarreeya noqotaan laakiin qaydkaasaan rabaabaa ilahay u leeyahay in kuntum mu'miniin waa shardi shardigu wuxuu u baahan yahay mashruudka in la helo lidalik ba uu noqday min shuruudi tamkiin aayadda kale fii suurati nuur وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض آيات قيد آيات وأتي أخريسا كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم معاك هرية وعد الله الذين آمنوا منكم ذاتك مؤمنين تأه إذنك إذن كاملة وقيودي لبوه لي تمكين تأي استخلاف تأي أود آمنوا بأوغو الرئيس وشرطي ذاتك هذه يشير صفاته موصوفك وحا الله راعيا إنه مهم تأي إذا علم رسولك كأخرين كريسة ووحيابها كيني كان يشيء قانينه خاص مغضب شيء شرطي بقى كان أوي تصفاته ذاتك إيمان كان anna waxaan u ballan qaadayaaba ilahay leey inay caalamka wax ka xaqiijiyaan wax ka noqdaan aayad saddexaad wa kana xaqan calayna nasru lmu'miniin ilahay baa waxa uu leeyahy anigu waxa aan ballan qaaday inaan uhiiliyo ka mu'mina wa kana xaqan calayna nasru lmu'miniin dadka mu'miniinta ah nasrigoodu ee iimaanka dhabtaa leh nasrigoodu xaq buu igu yahay baa ilahay anaa isku waajibiyey waxaynu u noqon karnaa mar kasta oo dadka muslimiinta ahay ay ka guulaystaan cadowga kamay guulaysanaynin cadad badan iyo cudud badan laakiin caqiido wanaagsan bay kaga guulaysanayeen wax jiro wey aan la dafiri karin waxay kaga guulaysanayeen anahum cala alxaq waljaahiliyatu min xawlihim cala albaatil inay iyaguna xaq ku sugan yihiin jaahiliyada hareerahooduna ay baatil ku sugan tahay taasay kaga adkaanaya haddaad ufiirsato taariikhda dadka shiicada ah iyo dadka sunniga ahi xagga muqaawamada iskaga mid maaha akhbaarta dee kole aad baad u taabicaysaa qofka muslimka shucuur leh ee fakiilada u noortay uu la socda akhbaartee waxaa la odhanaya halkaa faluuja dagaal ka dhacay oo kada gaaladana intaasaa laga dilay islaamkana intaa laakiin marar badan baad maqlaysaa shiicada waa la dilay waa la dilay waa la dilay marka runtii waa qadiyad la odhan iyaga qudhigooduna saddex xagalka sulliga wax la idhahday ayay tilmaamaan oo arin ay dareensan yihiin wey dadkan dadna in caafisada aada u badan tahay dadna in kasuuqulcaqiida uu jiro waxaynu odhan karnaa iimaanku waa asaasu kulli khayr wax kasta oo khayra arrintan tamkiinta iyo nasriga oo qura maaha laakiin xataa dhaqaalaha iyo horumarka adduunyada la helayo iyo usas aliqtisaad asaasiyaadka dhaqaalaha iyadana asaasku uu yahay iyo shay kastaoo khayra ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إلى بقر قيساس لي انت هاتين قطع سببها تمكين تاهي كل الكلام ضدك المسلمين تاهي تضوى العامد كاملة طلبات وحويا من أسباب التمكين العمل الصالح عمل ونكسنين وشيره ورمتي الأوران كروا مريه عقيدة ونكسن عقيدة في على لك إن عمل صالح هي راعه ومن مقومات التمكين بكمله ساعات هربا ينقص أرجمي وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات إلهي بالرعية وعملوا الصالحات وقيد كلباتوي إن بدن بان القرآن كصاحب صح الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب لبنا الرماد قرآن آت إسرائيل إسرائيل إيمان في عمل الصالح وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر العمل الصالح المرتكز على الإيمان يؤهل للحياة طيبة nolosha ilayska iyo tooshka lagu baari doonayo maanta ee awood la-aanta iyo dhaqaalo darada iyo waxa oo dhan leh halka laga baadi doonaya waa dadku inay camal saalixa sugaan oo ay la yimaadaan ilahay baa yidhi man camila saalixan min dakarin aw unta wahuwa mu'min falanuxiyanahu xayaatan طayiba walanajziyanahum ajrahum biaxsani ma kanuu yacmaluun fi suurati naxl waayo boh ilaahay uu qaaday cidda camal saalixa laga helaa labiyo nebi mid kasta ahaate mu'minna ah waa iimaankii oo bixiyey midho laydhaa camal saalixa nolol wanaagsan buu iga helayaabaa ilahay aakhirana waxaan ku abaalinayaa wixii wanaagsanaa ee ay soo shaqaysteen sifooyinka had iyo jeer ama tilmaamaha qur-aanku uu xusay dhulka adduunyada iyo dhulka aakhiro ama jannadaba in lagu dhexlo sifooyinkaa waxaa kuwa ugu muhiimsan kamida alcamal asaalix waasalaaxu fi lcibaad ayaa kamid a walaqad katabna fi zabuuri min bacdi dikr ana alarda yarituha cibaadiya asaalixuun kitaabkii zabuur waxaan ku qoray baa ilahay ui waana dabadeed dhulkan la isku haysta inay dhaxli doonaan cibaadiya asaalixuun adoomahayga wan wanaagsan wanaagu maaha dadka oo dhar cad ma gashaba aadna isu qurxiya tayr iyo wax badanna isku maydhe asalaax ee u garanaya qofka muminka waa diin iyo dadnimo iyo qiyam fiican qofka oo ku wanaagsanaada wey ina alarda lilahi yuurituha man yashaau min cibaadihi waalcaaqibatu lilmuttaqiin almuttaqi waa qofka muslixa ee saalix ee wanaagsan wey muqawamaadkaas runtii aynu tirin karayno inagoo dadejinayno waxaa kamid ah alcibaada way soo gelaysaa un dabcan mawaadiicdaa hore laakiin si gaara iyadana waynu usii xusaynaa cibaadadaas oo ah qofka muminka ahay mid uu dheer yahay cid waloo kaleba cibaadadaas oo aynu wakti walba ilaahay ku baryayno marka aynu leenahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin saasay u kala horeeyaan nastaciin markaynu ilaahay isticaano iyo gargaar ka doonayno gargaar baynu ubaahannahay nacbududaa horeysa haddii kale oo nacbuduba la waayo nastaciinu sidee ugu xigi doonto macnaheedu waxa wey ilaahay wixii aada naga doontay maanaan yeelin adigu kaanu doonayna nasiib de isma qaban maayaan taa cid makhluuqaan loola tegin ba ilaahayna dah cibaadadaas oo aan lahayn wakti ay ku dhammaanayso wacbud rabbaka xataa yaatiyaka alyaqiin cibaadadaasoo sharaf u ah addoomaha sharaf kale aanay lahaynba subxaana aladi asraa bicabdihi layla bicabdihi waa sifada ilaahay uu ku tilmaamay nebiga waa maqaam ama goob casuumad qaaliga loo fidiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam sifada ilahay uu siiyo waa inu addoonyahy cibaadadaas oo ah xaqa keliya ilahay addoomaha uu ku leeyahy sida xadiidkii mucaadaad ku ogsoon tahay ee mucaad uu nabigu nebigu weydiiyey calayhi salaatu wasalaam xaqa ilaahay uu leeyahay ma garanaysaa waa inay keligii caabudaan oona u shuriig yeelin cibaadadaas oo ah qiimat alxuriya lilinsaan insaanku sida uu ku xoroonayo maqaaladii ribciyi ibnu caamir ninkii faariska madaxda ahaa uu la hortagay waad garan karaysaa ee uu lahaa waxa ilaahay nagu soo diray linukhrija alcibaada min cibaadati alcibaad ilaa cibaadati illahi waxdah cibaadadaasoo runtii fikirka aynu ka qaadanayna ama dadka muslimiinta ahay ay ka qabaan uu yahay camalkoodao dhan inay cibaado ka dhigi karaan xataa fi macaashihim markay shaqaysanayaan dadku malaa in badan waxay ka fikiraan inay ku hawlaysan yihiin tacabkooda iyo hawlahooda khaaska ah xataa taa laftigeeda ayaa islaamku uu qabaa dhinaca wanaagsan iyo shuruudahan marka laga helo inay cibaado kuu noqonayso adoo xafiiskii jooga adoo suuqii jooga adoo bakaarkii jooga adoo gurigii jooga intaba inay cibaado kuu noqonayaan marka shuruudahan laga helo inuu camalkaasi yahay camal mashruuc ah oo wanaagsan oo macnaha xalaala leannahu nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha tacaala tayibun laa yaqbalu ilaa tayiban marka camalkaagu kal hadduu tayibi oo tijaaro xalaala aad ku jirto oo niyo wanaagsan aad ku socoto waxa ay noqon doontaa cibaada camalkaasoo ay la saaxiibaysa niyadaa fiican isba aynu sheegnay macnaha qofku in niyadii waxay noqonaysa qofku inuu naftiisa dhowro ehelkiisa iyo ubadkiisa gawarsi iyo dhibaato ka dhowro ummadiisa horumar usoo kordhiyo iyo dalkiisa camalkaasoo qofku marka uu gudanayo siiba camalka caam ahee danta guuda ummadda u hayo uu ku gudanayo biitqaanin waa ixsaan biitqaanin waa ixsaan si muddo karahoo daacadnimo lagu gudanayo ila nebigu wuxu uri calayhi salaatu wasalaam ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay camalkaasoo qofku marka uu ku dhex jiro ilaahay xuduudiisa aanu ka baxayn oo uu ka ilaalinayo dulmigii iyo khiyaamadii iyo qishkii camalkaasoo aan ka mashquulinayn waajibaadkii saaraa qofka hadduu salaadii kaga tegayo oo uu kaga tegayo khayrkii ula iman lahaa camalkaasi mid khayr la noqon maayo waata in badan dadku ay ku mashquulaan marka cibaadada runtii macnaha caamka ah ba aynu u qaadanaynaa leano marka aynu aayadii akriyayna qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilahi rabi alcaalamiin geeridayda iyo noloshayda intoo dhan ba ilahay baa iskale waktigii arrimahan soo socda ay cibaado ahaayeen islaamku mu aqoonin bacsiga maanta haysta fa yawma kaanat waaciduu lahum ma statactum min quwati cibaada لم ير لم يجرأ أحد على احتلال أرض المسلمين ونهب خيراتهم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة aayaddaas oo lagu camal falaa markuu qofku ama ummadda cibaado waaminsanay iyagoo awoodooda caskarigaa dhisaya iyagoo ciidamadooda ku jira iyagoo tababarkooda ku jira inay cibaado ku jireen marka ay ogsoonaayeen qowlkaa ilaahay in ay tabiqayaan cidinaha weysan jirin dadka muslimiinta dhulkooda khayraadkooda midnaba wa yawma kaana alabu lcilmi fariida marka cilmiga oo la barto loo aaminsanaa inuu yahay cibaada lam yakun hunaak takhalufun cilmi habsan xagga cilmiga ahi ma jirin qofku majaalka uu ku jirada marka uu niyadaa wanaagsan iyo horumarkaa la imanayo inay cibaado ahayd baa dadku ay daraansanaayeen sidaa daraaddeed ayaa wax habsani aanu jirin horumar laga keenay mawaadicda kaleba sidaasun u wad waxa muqawamaadka ama siyaabaha ay dadka muslimiinta awood ku heli karaan iyadana aynu ku dabaynaa almuqawim araabic oo alcilm alcilm in ummaddu waxa jahliga la idhaahdo uu yaraado oo cilmiguna uu bato cilmiga waynu kala qaadi doonaa cilmigaa samaawiga ah ee waxigaa iyo cilmiga adduunyada waxaynu soo horreysiinaynaa ka ummaddu ammaanta ay ku leedahay ummadaha kalena ay ka horeyso ilaahayna uu ku galladay alcilm asamaawi waxaana dee ogsoon tahayba aayaddii ugu horeysay qur-aanka kariimka ah ee soo degtayna kaasay ka hadlaysa suuratu iqra cilmigaasi ka waramaysa qur-aanku waxa uu tilmaamay cilmigii isaga oo fii muqaabil alkufri waaljahl ah ayaa ilaahay uu ku ammaanay macnaa qofka kaafirka ah inuu yahay kii jaahilka ahaa qofka muminka ah ee caadilka ahayna inuu yahay kii caalimka ah qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun qur-aanku waxa uu tilmaamay cilmigan samaawiga ah oo ilaahay ummadda uu ku gallabaa inuu yahay daliil ilaa kulli khayr wax kastaba kii horteedu ah waa runtii jahliga waxaa la yidhahdaa musiibadiisuu leeyahy qofkuu ka jahiliya diintiisa maanta dhibaatooyinka dadka muslimiinta ah shisheeyuu kaga adkaadeen jahliga kamid ah waayo waktiyadii xuruubu saliibiya ay dagaaladii kaga adkaan waayeen karoos uu hogaaminayay waxyaaba ay ufikireen waxaa kamid ahaa ummadda in laga galo dhinaca cilmiga iyo manhajka iyo waxbarashada oo waxbarashadoodii masaajidkee murakaska ahayd ee barakada iyo khayrka lahayd ee xorta ay u ahaayeen la xadido lagu soo ururiyo madaaris iyo jaamacado loo sameeyo manhaj iyagu markaa wixii ay doonayeen ay ka hufeen oo dabeetana jihaysan oo la muraaqabayn karo oo la ilaalin karo oo xukuumadda ka siman kara kiina waxa ay keentay inay soo baxaan dad badan mutacalimiin sheeganaya aqoon-yahan ku faanaya oo diinna aan waxba ka garanayn aan faatixa garanayn aan caqiide lahayn oo laga yaabo inaanu kala aqoonin ba nacab iyo gacab marka alcilm qiimaha uu leeyahy qur-aanku aada buu uga waramay ilaahay baa tilmaamay waxaan cid kaloo awood sheeganaysaa aanay helaynin inuu ilahay cilmiga awliyadiisa ku siinayo qaala aladii cindahu cilmun min alkitaabi ana aatiika bi cifriidkii min alcasaliid kamid ahaa muddada uu ku soo qaadi lahaa carshigii gabadha iyada ah ee reer yamaneed waxaa ka dheereeyey ninkan ilaahay oo cilmigiisa siiyey muddada uu kusoo qaaday baa ka dheeraysa alculamaa waxa ay noqdeen maraatibta basharka kuwa ugu horeeya sida aayaadkan aynu ka fahmi karayno ama darajooyinka bani aadamku ay gaadhaan kuwa ugu horeeya nusuustu ay ku tilmaamayso dadka cilmiga leh ee aqoonta diinta iyo waxyiga leh wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah waraasikuuna fi lcilm iyagana waa lagu xigsiiyey culimada qaarkood sida macruufka de waabay isku cadfaan haddii aan la odhanin iskuma cadfana iskuma cadfanana waxawey lafuljalaalihii iyo ilaahay magaciisii cidda ku xigta ee halkan aayadda ilahay uu ku ammaanay waa culimada qul kafaa billahi shahiida baynii wa baynakum waman cindahu cilmu lkitaab ibnu qayim raximah llah waxa uu ku xusaa fi kitaabihi lfawaaid waxa uu leeyahay isagoo arrintan ka waramaya ummadda waxyaabaha horumarka iyo nasriga iyo ku heli karta tamkiintan aynu ka waramayno isagoo ka waramaya inuu cilmigu kamid yahay asaasiyaadkiisa waxau leeyahy afdal maktasabat nafus waxasanat lqulub wanaala bihi lcabd alrifcata fi dunya walaakhira huwa alcilmu waliiman walihada qarana alqur'aanu baynahuma nafta bani aadamku wax ay kasbato ama ay shaqaysato qalbiguna uu xasiliyo ururiyo addoonkuna sharaf uu ku yeeshay ilaahay agtiisiiyo ummadda agteeda iyo adduun iyo aakhiraba waxa ugu mudakarsan buu leeyahay caqiide iyo cilmi caqiido fiican iyo cilmi wanaag oo samaawiya labadaasoo ilaahay qofku siiyo waana labada qur-aanku uu xidhiidhiyey buu sheekh markaasaa uu soo qaatay aayaadkan وqاl اladina uutuu اlcilma واliman laqad labistm fi kitaabi illahi ilى ywmi اlbcث yrfac illah اladina aamanuu minkum واladina uutuu اlcilma darajaat labada aayadood ba ilahay wuxuu israaciyey caqiidadii wanaagsaneeda qofka muminka ah u lahaa iyo cilmigii samaawiga ahaa ee uu ka cabsay ishaa saafiga ah cilmiga runtii oo maanta aynu aada u dareensannahay baahida dadka muslimiinta ay u qabaan oo marka wax dhacaan ee la xalilayo umuurta ama la faaleynayo laga sheekaysanayo dadka qaarkood aada la yaabayso mawaaqifta istaagayaan mawqifkiiska gaalka ah iyo kiisii baan waxbaba udhaxayninba maxaa keenaya haddaad tidhaahdo waad gaalowdayna waba ku dilaya waxa keenaya arrintani waa jahli waa kii cumar bnu khadaab lahaa radia allahu canhu islaamkan waxaa loo yaabaa marka uu ku barbaaro qof aan jaahiliyada iyo islaamka kala garanayn maxaa maxaa jaahiliya maxaa islaam markuu qof kala garan waayo markaasaa islaamka loo yaaba inuu waslad waslad u kala tago fakrudin razi ninkaa mufasirka ah waxa uu leeyahy kolkaan eega kitaabka qur-aanka ah sifooyin shan ah oo ammaan ah ayuu siiyey dadka culimada ah ee cilmiga leh sifada horeysa waa aliimaan waraasikuuna fi lcilmi yaquluuna amana bih sifada labaad altawxiid washahaada waa inay yihiin dad looga qaateena oo markhaati wanaagsana shahid allahu anahu laa ilaha ilaa huwa walmalaaikatu wa ulu lcilm qur-aanku wuxuu ku ammaanay inay yihiin asxaab alkhushuuci walbukaa kuwa ilaahay dartiisa uqiiraysan ee u jibaysan ee uu ku badan yahay dareenka xusuusta ilahay qalbigooda in aladina uutuu lcilma min qablihi ida yutla alayhi idaa yutla calayhim yafiruna liladqaani sujada alkhashya qur-aanku wuxuu tilmaamay inay cabsida dhabtaa cidda cabsanaysa ee ilaahay ka cabsanaysa ay yihiin dadka culimada ah iyadoo aada ogsoon tahay shay walba ina aada u qadariso aada u qiimayso inta aada aqoontaadu tahay wixii aanad kaba aanad aqooninba dee maba taqaanidba iminka dadka reer baadiyaha iyo dadka magaalada jooga ee sharciga aqoonta u leh iyo awoodda dawladnimo iyo nidaamka yaqaanaa isku si maaha xagga baqaha ama sharciga laga boqdo ama dawlada laga boqdo farqiga udhexeeya waxa weye qofkani wuxuu aqoon u leeyahay cuquubaad iyo sharciga qabanaya iyo waxaa ku iman karaa qofkana waxaasoo dhanba uu ka cabs kama warhayo walaa ikhaaf cabsida agtiisa ma taalo wixii la yidhaahdo hadii wax laga isaguna dee tiisuu ka odhanaya mar kasta oo macrifadu ay kor u kacdo cabsida ilaahay adoonku ka cabsanayaana waa ay badanaysa sidaa daraadeed buu nabigu laha calayhi salaatu wasalaam ummadda markii uu la hadlayay anigu waxaan ahay ka ilaahay idinku yaqaana ee idinku cabsi badan labadaasi israaciya rasuulku sala allahu caleyhi wasalam cilmiga iyo cabsida way wada socdaan qofba qofku ilaahay ka yaqaana awoodda uu leeyahay iyo cuqubadiisa iyo haybadiisa ayaa cabsidiisuna ay noqonaysaa sidaa daraadeed baa ilaahay uri inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa inamaa tufiidu alxasra waalqasr cabsida dhabta ah ee mudakarka ah ee meelmarka ah ilahay waxaa ka cabsanaya dadka culimada ah waa kuwa caamiliintaa wey cilmigu dabcan waxa uu yeeshaa mid xadiida ama la odhan karo waa culumta adduunyada ama culumta horumarka adduunyada laga sameeyo oo isaguna runtii qiimihiisa leh waxaynu odhan karnaa waktigii waxay naga saacadii waxay naga dhacday intaas inagoo laga yaabo inaynaan kelmadii aynu ujeednay kala barin ama asbaabtii toddobada ahayd laba kamid a ka qaadanay hadduu ilaahay inoo sahlo jimcaha dambe ayaynu halkaa kasii wadi doonaa iyadoo laga yaabo saacad kale inay qaadato